dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo ayaa ka cabanaya dhibaatooyin la xidhiira dhinaca caafimaadka waxaana ay sheegeen in aysan haysanin goobo ay haweenku ku umulaan wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warbixintan soo diray dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan bulshada soomaaliyeed ee u badan beeralayda ee ku nool tuulooyinka qaamqaam luglow ilaa deegaanka yoontoy ee dhacaa dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii ay soo food saartay cisbitaal la-aan waxaana ay noo sheegeen in haba yaraatee aysan lahayn deegaanadooda goobo caafimaad dadka deegaanka oo v o a la hadlay ayaa sheegay in dhowr jeer oo hore ay haween ugu geeriyoodeen halkaasi cisbitaal la-aanta halkaa ka jirta darteed xilliga dhalmada qaar ka mid a haweenka deegaanka oo qaamqaam aan kula kulmay ayaana ka waramaya dhibaatada ka haysta cisbitaal la-aanta
aniga magaceyga sacaado samow maxamed laydhahaa deegaanka qaamqaam waxaan cabasho ka nahay isbitaal la-aan ma haysano meel haweenka lagu dhaliyo ma haysano amar degdeg haduu imaado meel maaragta lagu dabiibo ma haysano wax caafimaada ma haysano gabdhaheena wakti walba wadaday kusii dhintaan way kusii dhiig baxaan taasoo sal u ah daawo la-aan dowladda jubbaland iyo dowladda federaalk waxaan ka codsanana qaamqaam deegaanka qaamqaam inay il naxariisla kusoo fiiriyaan afar labaatan sac gabdhahan wadaday ku dhiig baxaan way ku dhintaan ilaahay kuma darnaada xaafada sidoo kaleelta fiiriyo magacayga nuurto cabdi awyarow waxaan u baahannahay meel oo gabdhihii hoyeyga aan ku dhalin lahayn ma haysano waan rafaadsannahay waxaan u baahannahay daawo iyo hoy aan ku dhalinno waan salaacnay waxaa u baahannahay in oo looga gargaaro aad baa warda isbitaal aynoo samayso daawooyin ayna siiso wax walba ayna siiso gabdhihii inaan rafaadsannahay oo matooriye aan ku dhalin hayno oo aan u haysanin qalab lagu dhaliyo annaga waxaa nooga dhimata wax badan oo inta laga qaaday waxna jidka kusii dhinteen waxna hooyagooda ayagoo jooga ee ku dhinteen gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaanka luglow ayaa ii sheegay in deegaanadooda aysan ka jirin goob caafimaad oo haweenku ay ku dhalaan isla mar ahaantaana la geeyo magaalada kismaayo oo qiyaastii siddeed iyo toban kilomitir u jirta ayna adag tahay in si nabad ahi ay ku gaaraan kismaayo maadaama haweenku ay halis u yihiin dhigbax
xaaladda caafimaad ee deegaanka qaamqaam aad bay u liidataa aad bay u hoosaysaa maxaa yeelay de meel aan rug caafimaad lahayn isbitaal lahayn daawo lahayn waa dareemi kartaa baahida taalla intaa ay leeg tahay waa dareemi kartaahay haba u sii darnaadaan gabdhaha umulahaya oo aan lahayn meel ay ku umulaan aan lahayn iyo qalab lagaga umuliyo midna aan lahayn oo markii ay qabato fooshu ay qabato lala aado kismaayo taasoo ay kala kulmaan caqabado badan iyo dhibaatooyin badan iyo dhimasho badan iyo dhiigbax badan iyo rafaad badan ay kala kulmaan waxaa jira dhib fara badan gabdho yaryaroo uguba ayaa foolanaya dhulkana waa bandow habeenka ee baabuurta ma socoto gabdhahaas markay foolshaan waxaa dhacaysa labaatan iyo afar twenty four hours inay maxayda meesha lagu hankiyo ay mataqaanaa ama isku fulin ku dhaco ama ay dib u dhintaan intaasoo jeeraynana qabsatay wadada laamiga ah maxayda habeenkii lama mari karo tan wareegana lama mari karo waxaa weeye ee burkiito rafaad dhib ilmaha yararka dhalaanka dhib baa naga haystaa xagga hooyada iyo dhalaanka weli foosha weliba foosha ayaa dhib naga haystaa biyahana waa shan kilomitir oo webiga loo raadinayo tan noogu daran waa biyaha iyo mataqaanaa iyo caafimaadka isbitaal baan u baahanleh xilliyada ugu adag ayaa ah habeenkii oo ay aad u adag tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka haddaba cabashada ay qabaan dadka degan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jawaabay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka jubbaland maxamed bashiir nuur waa agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka ee deg dega ahi waxaana uu sheegay in ay jiraan dhibaatooyinkaasi ay ka cabanayaan bulshada waqooyiga magaalada kismaayo balse ay qorsheynayaan sidii ay halkaasi ay uga dhisi lahaayeen gooba caafimaad ayaa jiro oon ugu talagalnay xarumo inaan ka dhisno ayadana deegaanka qaamqaam iyo deegaanka yontoy oo ah deegaano aad u waaweyn oo ah deegaanadii ugu horeeyey oo muddo sanado badan dhisnaa oo jiray insha allah ayagana fiisaskaas sanadkan siaad la socoto ayaa la rajeynaya in la dhiso xarumihii caafimaadka laakiin siaad la socoto adduunkii o dhan waxaa soo kala dhexgalay covid oo budget walba iyo qorshe walbao degsanaa loo weeciyo dhanka covid insha allah hadda wuu naga yaryahay cudurka waxaan rajaynaynaa sanadkan hadduu alla idmo in laga dhiso xarumo caafimaad ma aha marka in xarumo caafimaad la-aantood meesha adeeg caafimaad usan ka soconin dhammaan deegaanada gobolada deegaanada waqooyi ee degmada kismaayo waxaa ka shaqeeya adeegyo caafimaad ayaa laga bixiyaa tusaaleahaan haddaan kugu soo qaato deegaanka qamqaam ilaa deegaanka istanbul walabartira ilaa xaajweyne waxaa ka shaqeeya tiam adeegyo caafimaad bixiya oo mobile teams loo yaqaano inta badan deegaanada ka baxsan magaalada kismaayo ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira cisbitaal la-aan iyadoona cisbitalka magaalada kismaayo uu noqday mid ay buux dhaafiyeen dadka bukaanka ahi ee isaga kala imanaya gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe maadaama deegaanada dadkan ay ka imanayaan aanay lahayn gooba caafimaad aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo